deegaanka godherin oo ka tirsan degmada oog ee gobolkaasi saraar ayaa waxaa ka dhacay dagaal dhex maray dadka walaalaha ah ee wadadega jidaasi kaasoo wararka ka imanaya ay sheegayaan inay ku dhinteen ugu yaraan shan qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ahna gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro iyo gudoomiyaha xisbiga talada dalkaaya ee kulmiye mudane muuse biixi cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay hoteelka ambasador ee magaalada hargeysa ayaa baaq nabadeed u diray shacabka walaala ah ee wadadega jiidahaasi
waxaan jecelahay inaan halkan baaq nabadeed uga diro shacbiga reer somalilan ee degan godheerin oo ka tirsan deegaanka og shaqaqa maanta halka ka dhacday oo dadna ku dhintay dadna ku dhaawacmay waxaan ugu baaqayaa shacbiga walaalaha ee halkaa degan in arrintaa dhex martay aanay colaadi ka dhalan nabadana la xasiliyo wixii dhibaatay jireen wadahadal lagu dhammeeyo wixii dhintay waxaan ilaahay uga barayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo waxaana ka tacsiidaynaya dhammaan ehelkoodii iyo shacbiga reer somalilan intii dhaawacantayna waxaan ilahay uga barayaa inuu caafimaad degdega siiyo xukuumadda somalilandna waxaan ugu baaqaynaa in ammaanka la sugo si halkaa nabad uga dhalato dagaalka wuxuu ka dhacay sida warka nagu soo gaadhay dad xoola raacata ah oo meel xoolaha lagu dhibaynayo doonayay xoolahooda inay ku dhibaystaan oo ku murmay siday u kala horeynayaan anaa horeynaya anaa horeynaya mushilku ka dhacay waa dadka dhintay tiradoodu kolli ma sugna ilaa shan inta waa lagu sheegayaa dhaawaca laba ama ama saddex ka badan waa lasoo intii lasoo sheegay hadda waxayna soo gaadhay warka dhiilada leh shaqaaqada ka dhacday god heerin oo degmada oog ah aada iyo aad baa warkaa looga naxay waanu ka xunahay ilaahna waxaan ku rajaynaynaa inuu inaga qaboojiyo dabkaa waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah ee dhibaatada ka dhex dhacday ee geerida ay ku timid iyo dhaawacba leh in ay nabadda soo celiyaan inay gacan ka hadalka joojiyaan in colaadda la joojiyo nabad lagu bedelo waxa hubaala colaadda wiil baa ku dhintay wiilkuma dhasho colaaddana waxba laguma gaadho mashkalad kasta nabad baa lagu dhammeeya waxaanu aad iyo aad ugu dadaalaynaa xisbi ahaan iyo ummad ahaan iyo islaam ahaanba iyo qaran ahaanba in dadka halkaa jooga ay caqliga keenaan oo colaadda joojiyaan oo nabadda ay u gurmadaan baaqaa nabad baan u diraynaa wixinta allah naxariisto dadkoodana sabir iyo ka siiyo kuwa dhaawacana allah inoo caafiyo nabadana allah inoo xajiyo